guddoonka baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka sharafta leh iyo saxaafadda iyo shaqaalaha kulligii waa idin salaamay salaamta islaamkaa idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dastuurkan waagi aniga sanadkaas ma joogina aan maqnaay waxaa la dhihi jiray waa dastuurkii mahiiga ayaa la dhihi jiray khaladaadka marka dastuurkan ku jira khaladaad yar ma aha intayna ka dhex shaqaysaa ogtoon aad iyo aadaa khalaadaadkiisa u badan yihiin qaladka ugu yaabka badan ee dastuurkan ku dhex jira waxa waaye dastuur la dhahaayo weligiin ma aragteen haddaan afar sano lagu dhammayn oon baarlamaanku soo gudbinin oo aan afti dadweyne loo qaadin maba jiro oo hal ma gudbaayo dastuur la dhahaayo xaggey ku dhigan tahay dastuur waxaa layidhaha living waxaa layidhaha document waa documenti nool oo soconaya cimrigiisa intuu jiri karo shan boqol lix boqol toddoba boqol kun sano oo soconayo waayo dastuurkan marka waa dastuur lagu soo cayaaray waa dastuur saxid iyo u baahan waxyaabo badan in laga bedelo waa dastuur shaqo u baahan laakiin dastuurkan wuxuu dastuurka hore uga bedelan yahay jamhuuriyaddan waa jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya haddii aan marka federaal iyo gobolaysi iyo dowlad goboleedyo diidayno dastuurkan waa run dastuurka lixdankan lagu filan dowlad unitary ahaan ahayn oo hal xaba ah dalka dhan xukuntaan ahaa jirnay haddii taas aan u noqonayno waa khayr waaba rabaa laftirkeyga dastuurka lixdankii kun sagaal boqol iyo lixdankaan u noqonno laakiin haddaan raacayno wadciga cusub ee maanta aan ku jirno oo ay colaadii sokeeye ay keentay oo dowlad goboleedyo ay ku dhismeen dastuurkan inuu shaqeeyo waayo annaga waa soo saxna waa ka soo shaqaynay qodobka boqol soddon iyo lixaad fakradiisa labaad ma siinayso dastuurkan jaanis uu inta ku gudbo baarlamaanka soo socda u tago voice ayaa dhacaayo waxbaa cidlaa meel ka soo baxaysa shacbiga soomaaliyeed waxaan u sheegaa gaar ahaan baarlamaanka u sheegayaa mas-uuliyad ayaa si gaara waxay noogu saaran tahay inuu dalka dastuur la-aan uusan dhicin waa dastuur federaaliya waxaan ka hadlayno waa mahadsantihiin